halkani waa washington lanta soomaalga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha maaj waa kooiyo toban sannadka laba kun siddeed tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
baahi baa keentay in baarlamaanka la dhiso mar horeyna ballanqaaday dowladda turkiga waxa uu socday isku dubridkii howlihiisa maaha ballanqaad baa uu horreeyey
waa xildhibaan shariif maxamed cabdallah oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ka warramaya turkiga oo dhisaya xarun cusub oo uu baarlamaanka soomaaliya federaalka yeelanayo waraysi ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka gaariso oo qabtay kulan lagu xallinayo xurguftii ka dhalatay doorashadii dalkaasi ka dhacday qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaysa balse marka hore waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida wakiilo ganacsi oo kala matalaya dalalka jabaan iyo midooda yurub ayaa la kulmay wakiilka ganacsiga maraykanka sabtidii kulankaasi oo qeyb ka ah dadaalada ay dalalkaasi ku doonayaan inay kaga baaqsadaan dagaalka ganacsiga ee madaxweyne trump uu sheegay in uu cashuuraadka ku kordhin doono alaabaha aluminiumta iyo birta maraykanka loo soo dhoofiyo kulan ka dhacay magaalada brusels ayaa wakiilka ganacsi ee maraykanka robert lizer kuna kuwaasi oo midooda yurub iyo jabaan ee ay ka mid ahayn waxa ay kaga aaminsadeen sidii looga hortegi lahaa ku dhaqanka ganacsiga aan cadaaladda ku dhisnayn war uu midooda yurub soo saaray ayaa ay ku sheegeen in brussels iyo tokyo ay walaac xoogan ka qabaan cashuuraadkaasi maraykanka labadan quwadood oo ganacsi xoogan ku leh maraykanka ayaa dalbanaya in la reebo iyaga iyo cashuuraadka uu maraykanku soo rogay biraha loo soo dhoofiyo dalkaasi
ciidamada syriya ayaa dhul badan oo bariga quutaha ee duleedka caasimadda dimashik ka qabsaday mucaaridka dalka syriya hay-adda xuquuqul insaanka ee la socota xaaladda dalka syriya fadhigeedu yahay britain ayaa ku warantay in ciidamada dowladda ay sabtidii qabsadeen magaalada misraba oo toban kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada dimashik madaxweynaha dalka syriya bashaar al asad ayaa weeraro isdabajooga ciidankiisu waxaay ku hayeen magaalada quuta toddobaadkii ugu dambeeyey taas oo qeyb ka ahayd culeysyo ay dowladdu saaraysay mucaaridka jimcihiina tv-ga dowladda ayaa baahiyey saddex iyo toban qof oo ay dowladdu sheegtay inay ka mid ahayeen mucaaradka kuwaasoo siiskooda hubka u dhigay ugana baxayay magaalada quuta
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dowladda turkiga iyo dowladda soomaaliya ee kala saxeixday heshiis lagu dhisayo xarunta baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo ay ku bixi doonto lacag aada u badan faahfaahintan arrintan ayaa waxa aan ka wareystay xildhibaan shariif maxamed cabdallah oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
de baarlamaankii soomaaliyeed waa tii uu burburay meesha hadda lagu shaqeeyo waa meel hoose oo aan ku habboonayn marka baahi baa keentay in baarlamaanka la dhiso mar horeyna ballanqaaday dowladda turkiga waxa uu socday isku dubridkii howlihiisa maaha ballanqaad baa uu horreeyey baarlamaan casri aan inay dhisayaan baa hadde jirto oo hoolkii weynaa iyo hoolal guddiyada ay ku jiraan iyo xafiisyihii xildhibaanadu ay leeyihiin iyo baarlamaan standar caalami ah ayay tahay inay dhisaan ma jirta baahi loo qabo in baarlamaan cusub imika la helo aada iyo aad baarlamaanba de ma jiraan masoon tahay baarlamaankii hore dhismihii waana uu yaraa waana uu dudumay hoolkii shirar kor buu kasoo dumay waxaa hadda lagu shiraa meel un hoose oo runtii ahaan jirtay xataa baarking ahaan jirtay ba baa lagu shiraa waxoogaa la habeeyey marka baahi weyn weyn baa loo qabaa in baarlamaan la dhiso marka la dhiso baarlamaankan cusub maxay kula tahay maxaa iska bedeli doona shaqadii baarlamaanka iyo xildhibaanada waxa weeyaan horta shaqada baarlamaanka iyadaaba koraysa oo bilow bay ahayday oo waxay u socotaa hadda baarlamaan sida lagu soo doortay waad la socotaa doorasho oo one man one vote baa la rajaynaya waktiga alla ka dhibo ee ugu horeeya marka baarlamaan haddee haysta environment ama meel uu ku shiro oo doodii iyo wixii isku weydaarsado oo qalabkeeda laho isgaarsiinteeda laho hoolalkeeda gaarka ah laho xildhibaan kasta xafiiskiisa uu leeyahay wax badan badan baa iska bedelaya ma yani boqol kiiba boqol wax ku dhow baa isbedelayo oo markaasun bay hawsha si rasmi u bilaaban kartaayo meel u qalinta in arrimaha dalka lagu gorfeeyo oo go-aan looga gaaro oo shuruucda lagu soo saaro ayay noqonaysaa oo environment aada iyo aad runtii u saacidayo hawsha ayaa laga filaya inay inuu noqdo baarlamaanka marka laga yimaado dhismaha xarunta baarlamaanka xildhibaan ahaan adiga ma kula tahay in loo baahan yahay in xildhibaanada laftooda la tababaro oo la dhiso wacyigooda islamarkaana ay ogaadaan waajibaadka lagu leeyahay horta way aragnimada waa la isweydaarsadaa dalalku way isweydaarsadaan xildhibaanadu intooda badan dad ad waxgaranayo oo waxbartay oo way aragay u badan yihiin laakiin saasay tahayna ma ogtahay waa iska aqoon kororsiga iyo exchange of i maxaa experiences waa iska soconaysaa waa loo baahan karaa laakiin howl hadda u hakanayso oo hadda ka maqan oo baarlamaanka haddaan la tababarin maxaan ku raha ma shaqayn karaa ladhahayo ma ma jirta dad badan oo aqoon leh baa baa ku jira haddii hataa dadka qaar maxaan ku rahda meel dhex ay yihiin laakiin mar kastaaba tababar iyo horsweydaarsi iyo in baarlamaanada kaleeto adduunka lasoo arkay iyo waxyaalaha kusoo kordhay technolojiyadkan in laisku tababaro waxaasoo dhan waa loo baahan karaa xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu waramiya halkaad kala socoteenna wuxuu ahaa v o a soomaali
subax wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a guddiga doorashooyinka madax bannaan ee soomaaliya ayaa kulmo wadatashiyo ah la qaadanaya qurbajoogta soomaalida si markaa looga qaybgeliyo aayaha waddanka haddaba xubno ka tirsan guddigaasi ayaa waxaa wadatashiyo ay la yeesheen soomaalida ku dhaqan magaalada toronto ee dalka kanada sida uu faahfaahintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
xubno ay hogaaminayso guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka xaliimo cusmaan ibraahim xaliimayarey ayaa wadatashi la samaysay jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaaladan toronto xaliimayarey ayaa sheegtay inay muhiim tahay talooyinka qurbajoogtu ay ku biirinayaan wadatashiyada ku aadan doorashooyinka qaranka qurbajoogtuna waxay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed oo loo baahan yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo loogu baahan yahay waxaa ka mida marka ugu horreysa bal ayaga horta uma micnaynayno doorasho waxay tahay maxaa yeele waxay ku nool yihiin waddan demoqraadi ah oo qarnsannado boqolaal sano ay doorasho ka soo dhacaysa ay goobjoog u ahaayeen ayaguna doorashooyinkaas ay ka qayb qaateen qaarkood qof kasta meesha uu ka soo gaaray iyo wakhtiguu yimidba oo doorasho micnaheedu way yaqaaneen waxaa jirtay kulankii noofembar horaanteeda wiigeedii hore ay isugu yimaadeen madaxda qaranka waxay go-aamiyeen bishii shantii go-aamadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka maadaama ay tahay in doorasho laba kun iyo labaatanka la sameeyo guddiga doorashooyinka inuu baxo ummaddii wadatashi lasoo sameeyo la soo hadlo soo ogaado caqabadaha jira laysla meel dhigo laga wada hadlo caqabadaha sidii looga gudbi lahaa suuragalnimada in ay dhici doonto doorasho qof iyo codkiis ah iyadoo aanan weli la dhammaystirin waxyaabihii suuragelin lahaa ayay ku sheegtay inay tahay mid dadaalkeeda ay wadaan islamarkaana suurageli karto horta wax ma dhici karaan mar kasta in la yidhaah ma aha oo la taagnaado waxa ma dhici karaan waxa waaye inaan soo gaarno heer ah waxa aan qabanno aan isku dayno inaan doorashadii qabanno aan isku dayno intaan ma dhici kartaa dhihi lahayd maan tilaabo samayno inaan doorashadii qabanno doorashada waa la qaban karaa haddii niyaddaas aan wada hayno oo tilaabadaas ay tahay laakiin haddii cabsida nagu jirto mar kasta oo gadaal isu riixayno ma dhici karaa negativitigaas badan marka dambe cudurwada keenaaba iyo inaadan waxba qabsan karin oo aad uriyaan tahay marka doorasho waa la qabanaa dastuurkuna isagoon afti loo gelinin waa lagu dhaqmaa adduunyada dhanaa kusoo dhaqanta iyadoon afti la gelinin in si ku meel gaar ah loogu dhaqmo waxay xustay in guddigeedu ay isku qaybiyeen yurub iyo waqooyi ameerika talooyinka ay soo ururiyaan oo qurbajoogta ku aadanna ay ku sheegi doonaan shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaal kuwa ay dhammaadka bishan isugu imaan doonaan magaalada baydhabo waxaan tagnay north america waxaan ka tagnay minneapolis toronto ottawa iyo washington d c yurubna london iyo muxuu ahaay birmingham iyo stocolmo iyo waxaa dhici karta meel kale xataa in la tago nairobiyaa la tegi doonaa iyadana meel kasta ummadda soomaaliyada ay joogto inaan raad ku yeelana aan jecelnahay waa shaqo ay noo dirtay madaxda qaranka siddeed iyo labaatanka maarse waxay iskugu imaanayaan baydhabo maalintaasaan rabnaa inaan hordhigno wax allaale wixii xogahoon soo aruurinay qaar ka tirsan soomaalida ku nool kanada ayaa sheegay in ugu yaraan talooyin dhaxalgala ay ku biirin karaan guddiga maadaama badankooda ay ka qayb galeen doorasho qof iyo codkiis ah oo ka dhacday dalkan kanada waa mahadsan tahay xuseen ow arintan anaga ahaan guddig waxaan ku biirinaynaa maadaama wadankan aan waxyaabo badan oo ka qayb qaadano doorashada waxaan ku biirinayaa marka hore in lasoo saaro sharciyo ku saabsan xagga doorashada islamarkaana la sameeyo tirakoob ummadda soomaali lagu tirakoobayo si qof kasta oo soomaali uga qayb qaato doorashada ka dhaceysa wadankooda soomaaliya magacayga waxaa layidhahda yaasiin abikar xuseen talada ugu weyn aan siin lahaa kuley waxay tahay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada sidii nabadgelya loo heli lahaa in ay al-shabaab ka saaraan meelaha ay ku jirto in isku socodka iyo iyo nabadgelyada deegaanada naskooda la helo iyo dadkaba xataa naskooda in la rajiis gareeyo si qof kasta la ogaado qofka codbixiyo qofka codbixin ama qofkii da-daas gaaray oo ku codayn lahaa iyo inuusan gaarin xataa haddii laakiin waxaas aan la samayn waxay noqonaysaa aan sheekaysano si sanadka dambe haddana aan ku gaarno wax la-aan asalaamu calaykum magacayga waxaa la yihahdaa axmed indhafiruus waxaan ku noolaa magaalada tolono marka waxaan ku biirinaynaa talooyinka aan ku biirin karno si lagu gaaro doorashada one man one vote waxa weeye marka hore in la dhammaystiro dastuurka maaragtay qabyada ah iyo intercop la sameeyo kadibna loo gudbo asxaab iyo maaragtay doorasho oo one man one vote ah kaas halkaan khibrado badan oo halkaan ka aragnay iyo maaragtay dalkan canada oo ay ku dhacda doorashooyinka maaragtay one man one vote ka ah iyadoo oo maaragtay dadka constituency iyo maaragtay degaan ay wax ku soo doortaan waxaan rajaynaynaa taasoo kale inay soomaaliya mustaqbalka dhow ay ka dhacdo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa lahani geesi gomey waxaan ka tirsanaa jaaliyadda canada asiiba magaalada toronto dastuurka hadduusan saxnayn ama uu toosnayn dastuur bermada la haysto qof iyo cod waa laga qaybgeli karaa laakiin dastuurka oo layidhi qabri qoraal weli taagan yahay oo gobol walbaba iyadoo soomaali ay hal yihiin oo laisla wada dhashay bariga galbeedii koonfur ilaa iyo dhinac kasta haddii la raaco dad baa jiraan meel ay aadaanba ka saynin waxaa lagu wadaa in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo codkii ah balse dad badan waxay isweydiinayaan qaabka uu arrinkaasi ku rumoobi karo xuseen nuur xaaji v o a toronto
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan loogu talagalay in lagu tirtiro xurguftii iyo xamaasadii ka dhalatay doorashooyinka kenya ka dhacay kulankani oo ay ka soo qeyb galeen inta badan madaxda lasoo doortay iyo laamaha dowladda ayaa waxaa la isku afgartay in laga wada shaqeeyo umuuraha gobolkaasi waqooyi bari faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
xafladdan oo uu soo qabanqaabiyey xogayaha koowaad ee dowlad goboleedka garisa county xafiiskiisa dulicdeed ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isdhexgal lagu sameeya siyaasiyiinta iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo weliba soo dhoweyn loo sameynaya qaabka xafiiskaasi dowladdu ay iminka u xilsaartay howlaha guud ee shaqaalaha ay shaqada u wada qabsan lahaayeen mudane cali bunow qorane gobanarka gaarisa county oo munaasabadaasi ka hadlayay yaa sheegay in dowladdiisu ay ka go-on tahay in midnimo qaran ay samayso waxaan rabaa reer gaaris midnimada inaan muujino dad yar baan nahnay aadaan u badnayn county weyn baan qabnaa ilaahay baa wax noo qaybiyey oo naga dhigay inaan wax qaybsanno oo dowladda aan isku imaanno dad walaaloo wada dhashay baan nahnay dad isku diin baan nahnay waxaan rabnaa dadkeenna inta tabarteenna inaan isku wadno oo mid aan noqono dowladdeennana ninkii aan wax ugu qaban karna aan ugu qabanno ninkii dowladdan aan waxba ka soo gaarin oo maanta aan tabar u weynana nabaddiisa uu ku noolaado annaka dhib aan u geysanin midnimada aan ku dadaalno hogaamiyaha aqlibiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre oo isagana kulankaasi lagu soo casuumay ayaa sheegay in dowlad goboleedka gaarisa county looga baahan yahay in ay samayso kulamo dheeri oo midnimo iyo isdhexgal looga hadlayo isagoo sheegay in dalka iminka uu ku tillaabsaday qaabwada tashi iyo isdhexgal ah in lagu soo dabaalo guud ahaan xaaladaha adag ee dalka ka jiro labada shay oo ugu muhiima mid waxaa weeyo ummadda gaaris inuu mideeyo oo mid uu ka dhigo kibisana si walaalnimo iyo xaq ugu qaybiyo hadduu labadaas sameeyo culummadana uu gacanta midig ku qabto dowladdan iyo kowntigan meel fogaytay wasiirradan shaqada la siiyey waxaa la rabaa dadka faraha badanoo gabariga raadini inay wasiirrada xalkooda ay u xaliyaan mudane cali bunow qoran ayaa sheegay in dowladdiisu iminka aysan jirin cid ka soo horjeeda siyaasiyiinta gobolkuna ay lafdhabar u yihiin hanaan socodka dowladdiisa balse farta ayaa waxa uu ku fiiqay guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka dalkani kenya mudane faarax macalin maxamed oo uu sheegay in keligii uu yahay ninka keliya ee dowladda iminka mucaaradka ku ah loona baahan yahay in dadka reer gaarisa iska indhatiraan countiganna maanta mucaaradna ma qabto dowladda nin walba maanta garab buu u yahay laba xisbi aan u kala baxnay qaybna anay garab i siisay qaybna waxay garab siisay nadiif oo gabanaagii hore labadanaada waan isku imaanay waan heshiinay middaa waxay ku tusi dadkeenna eeg wax kala maqan inuu jirin inta badan dadka gobolkan ayaa cabasho fara badan ka muujinayay shaqala-aan baahsan oo ka jirta guud ahaan gobolkani taasina waxaa ka hadashay komishineerka ugu sarreysa guddiga shaqaaleynta countigani gaarisa mariwa ceble yurub sahal xafiis walba oo tegtid qof shaqaalaha sii jiray oo la soo shaqaalaysiiyey xafiisyaha way buuxaan laakiin wax dadkii lagu akomodeed karee lama waynayo aan lahaano samar aan isku dulqaadanno dowladdeenna aan soo dhisanno kala dambays aan yeelanno mashruuc dowladda garisa county ay hakad gelisay oo dowladdii hore mudane nadiif jaamac aadan uu ku soo dabaalay guud ahaan gobolkani ayaa waxaa taageeray hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale wuxuuna kula dardaarmay mudane qorane si dhaqaale celis ugu noqoto tiro fara badan oo iminka shaqaalaana markaa gabanar hadda si fiican uu ku bilaabay ugaatuusi uu keeni baasha ugaatuusina waa laazim laakiin waa la nadaamin hooyooyinka meelahan waa inay haaqaan oo lacag ay qaataan oo dowlad goboleed lacag ay siiso hooyooyinka oo ay helaan bil magaalada naysto warkama haysiin magaaladan waxaa jira dad haddaa dab shidanaynin dad baa jira burooyinkan dab shidanaynin dad masaakiin oo fara badan ahno marka annagana dowladda nashonal gafanaga waan la tashanay inta garabo uu rabo lacag iyo xoog iyo xoolo iyo shaqaalayn annagana waan garab taagan dhanka horumarka tacliinta oo lagu soo qaaday kulankaasi ayaa mudane qorana wuxuu sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay ka go-ontay in ardayda gelaya jaamacadaha dalkani kenya ay dowladdiisu ka bixin doonto lacago ay ugu tala gashay sidoo kalena dhaqaale abuur ay u samaynayso dhallinyarada iyo hoyooyinka gobolkani ku nool dowladdeena may caga dhiganin hadda ti nationalka arrinteeda shalay umay dhammaatay oo madaxweynaha iyo markay isku imaadeen macaaradkii waddankan midnimadii loo baahnaa ee horumar lagu gaari lahaa hadduunbaa la joogaa waxaan idii sheegay inay lacagi ay jiraan fiis waan bixin doonnaa insha allah lacag waxaa jirta haweenkii dhallinyarada loogu talagalay oo boqol milyan ayadana kordhow waxaan rabnaa haweenka dhallinyarada iyo dadka curyaanka in la siiyo ayadana waxaan u malayn labada wiil oo soo socdaan diyaar bay noqon doontaa sanadka dambana waan u qodayn doonnaa lacagta ayade kusoo celceliyo kulankaasi ayaa waxa uu ku soo dhammaaday in gacmahu ay iswada qabsadaan inta badan hogaamiyaasha gobolkani laga soo doortay iyagoo hal mar oo keliya ku wada qowlayay in midnimada laga shaqeeyo waxayna ku soo aadaysaa arrinkani kulankii madaxweynaha qaranka dalkani kenya mudane uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka dalkani kenya ay si iskooda u wada kulmeen ogana hadleen arrimaha dalka oo iminka galayo ay ku sheegeen in dalka uu ka weyn danaha shakhsiyaad gaar ah oo la hormariyo maxamed faarax shire v o a gaarisa
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a idaacadda subaxnimo ayaadna dhegeysanaysaan bukaanada ku jira isbitaalka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo u badan dad soo barakacay ayaa loo qaybiyey lacago kaalmo ah sida uu faahfaahintan uu ku qeexayo wariyaha v o a ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
bukaanada ku jira cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaa la gaarsiiyey deeq lacageed oo baahi fara badan ay u qabeen waxaa lacagtan uga deeqay bukaanada cisbitaalka ku jira aqoon-yahano waxgarad iyo siyaasiyiin kasoo jeeda koonfur galbeed maamulka cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaa sheegay tallaabo wanaagsan inay tahay bukaanada ku jira cisbitaalka lacaga caddaan ah in lagu caawiyo si ay ugu suurta gasho magaalada inay kasoo iibsadaan raashiin ama waxyaabaha ay u baahan yihiin madaxa dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo doctor cabdulaahi yuusuf oo saxaafadda la hadlay ayaa xusay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo gacan ka geysanaysa caawinaada bukaanada ku jira cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo eed iyo eeda daban mayb waa waxaan dhawaayana qof walba oo markaasi yani bulshada ah ku damqado dhibsho eeda waxaan ka dhawaayana inay walaay kaalme iyo markaasi hala deeri karaan mase aan wadaan inayo deersiyaan unun saasoo kale kala taageeraan bukaano oo ka jaraan isbitaalka by regional hospital yaa hadda geedka mayba aday la deersiyey wal lacaga eh oo markaasi yani iyo daban walbadan ka anfaca doonta insha allah bukaanada mayba aynayo naftarsho bukaano isku xaaladiyo isku shal duwanta qaarsho caanadiyo xataa ma heli koraan marka yani eedi eedaan kama hadiyaan yani bukaan isbitaalka mar walba muku dhammaado yani xaalad kastana ka kooye marka insha allah amankii oo markaas nagata inay dadkii meelaraais walaa isku aruuriyaanoo yani dadkii oo dhabaysanaay weliba qaarsho ku kooyaan xarumo i d b yada mise meelo oo markaas cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad ee dowladda federaalka qaybna ka ahaa guddiga lacagaha u qaybinaya bukaanada cisbitaalka ku jiray ayaa caddeeyey in laga maarman ay tahay dhibaatooyinka haysta in lala qaybsado bukaanada cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ku jira kuwaasi oo u badan buu yidhi dad danyar ah hadeersani deeqa oo uun haskuquusnay si dadkaasay dadka bershey oo hataa liidada xaaladii oo ku jeedan may laraay barakacyaal ama kaamuku kuweyn oo xaalado badan dhibaatooyin badan haysa dad shilgalay baabuurha laga doomeeyey oo dhacdadii baydhabo iyo may laraay jidkuun xamarku dhiyaasiisan u hayteen dadkaas walaalay wale kacaawin korka kacaawin ummata may laraay dadka isku mid mee dadku bershota ma awoodan iyo gadadan daawada marka iskasni wale iska helqaadnay inuu dadkaasi caawino
mustaf macalin isaaq garabey ayaa isna sheegay baahida bukaanada cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ku jira inaysan dabooli karin lacago yar oo ay iska soo ururiyeen dad ka damqada dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta bukaanada ku jira cisbitaalka balse qof walba mas-uuliyad ay ka saaran tahay inuu garab istaago walaalkiisa dhiban meelan walaa hakulakulugni xaalada hakulakulugni meeto geeg un hakaafinay meelaleysu egtama maan baahanta animay leraay lahangurmada waqtikaas xilikaas lahangudbo lamba walay haysadan gurmada isbitaalka may leerahay makafilan daawada lasii iyo gurmadka caafimaad lansuubi isbitaalka daawo i shaqaale haysada maan baahanyaa masaakiinti bukaankii roogti nololaan baahanyin iniyo suuqa kuwadegadaan aan baahanyin iniyo shaay hagadaan aan baahanyin ini raashin hagadaan aan baahanyin qof walba oo may leerahay andhaladi deegaanada koonfur galbeed may ku saaran waajiba ku saaran golaha badbaadana waajibkaas oo kale ku saaran mar walbana hakanaga doonan madnkudamboytime bulshada guud ahaan koonfur galbeedna may ku odsadaan iniga gurmad hansuubida qof walba oo dhibaataysan oo reer koonfur galbeed gaar ahaan isbitaalka ini mar walba si joogtee lagu warqabo bukaanka isbitaalka jiifka lagu warqabo nololis iyo wali ka sugunya dad badan oo geeka male lan haysadu kornamadeeda aragta iyo isbitaalka jiifa isbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaa inta badan bukaanada ku jira waxay u badan yihiin dad danyar ah iyo barakacyaal kuwaasi oo aan haysan dhaqaale ay ku iibsadaan raashiin ama waxyaabaha daruuriga u ah noloshooda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad buu mahadsan yahay catoosha dhegaystayaal markan gunaanidka idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa waxaan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa fanaanka rabbi naxariista jannaha ka waraabiye maxamed saleebaan tubaac iyo heesta uur hooyo
codka maxamed salebaan tubaac ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadada u idinka imanaysa laantaaf soomaalika v o a tan iyo kulanta baxaan dhalanay sidaas iyo subax wanaagsan
adna hay shukway ladiney